بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله xildhibaanada golaha shacabka iyo xildhibaanada galmudug iyo martisharafta iyo hobolada iyo dhammaan dadka halka fadhiya waxaan u malaynayaa waktigaa dheeraaday dadki waa yaraadeen laakiin waxaan rabaa inaan caawa halkan xafladdan xaflad farxadeeda oo lagu soo dhoweynayo madaxweynaha musharaxa madaxweynaha axmed cabdi kaari iyo qoorqoor aniga waxaan u malaynayaa inaad itaqaanaan aniga waxaan ku dhashay sida leyla bahdaayo u sheegtay xarodheere ugu dhalatay waxaan ku dhashay horta magaalo la yidhaahdo degmada galhareeriyaan ku dhashay waxayna ka tirsan tahay gobolka galguduud magaalo madaxda dhuusamareeb ee caasimadda galmudug marka gadaal ma jiray ogaada hadday mudug sheegatay anigana galguduudan intaa kadib waxaan rabaa inaan laba how laba meelood oo yaryar inaan taabto xildhibaanada sharafta leh galmudug ee halka horta idaa fadhiya horta baarlamaha labaatan sana iigu dhammaanaysa haddaan sheegana waxaa dhacaysa mararka qaar in la yidhaahdo labaatan sano kadib maxaa qabanaysaa marka waa iska sheegaa wixii la doono alla dho intaas aan baarlamaan ku soo jirana inta aan ka diriray dhexdiisoon afka ku diriray inta layga adkaaday intaan adkaaday inta layga adkaadaa badan baarlamaan haddaad maqashaan waxaa laysula imaanaa ra'yi wax lagu dhisaayo xildhibaanku waa doodayaa markuu doodo doodaasu waxay ku dhammaataa in gacanta la taagay ku dhammaataa maxaa yeelay sharciyaa laga doodaa masiir dalaa laga hadlaa doorashaa laga hadlaa wax kasta markii la doodo doodaas marka ugu dambaysa ama sanduuqay ku dhammaataa ama gacantaagay ku dhammaataa waxa xildhibaanka labadaas meelood markay arrintu gaarto hadduu laga adkaadana oo codka looga adkaado ama sanduuqa looga adkaado ninka saaxiibkiisaa iridda intaanu ka bixin gacanta ishaya waxaan rabaa inaan idiin sheego baarlamaanka cusube galmudug oo aada xibnaha ka tihiin waxaan xasuustaa hadda ka hor baarlamaanka golaha shacabkaa ku jira boqol iyo soddon iyo sagaal waaye inta codku marka codka la qaadaa natiijadu ay ku dhabo marka nimaa muxuu baarlamaanku guri dabaqoo ku jiraa meesha dushaaha makhaayad yara ku tiil makhaayaddaasoo noo fadhiisa boqol iyo soddon iyo sideed aan noqon in cod la qaadaa la rabaa codkiyaa dhammaan waayey xildhibaankii dusha fadhiyey ma lama xoogi karo soo degaa la yidhi ma soo deganayo halkaygaan ku shaahaynaa markaan shaaha dhammaystano haddaan doono wa iska baxaahu boqol iyo soddon iyo sideed markaan noqonno codka xilmi waaye xildhibaankaas daraaddiis ayaa waxaa u qabsoon waayey codaynti maxaa yeele boqol soddon iyo sagaalaa laga rabaa meesha haddii boqol iyo soddon iyo sagaal cod la helo haddii boqol iyo afartan iyo dhowrka kaleoo maqan baarlamaanku waa laba boqol iyo shan iyo toddobaatane hal dheeridaas hadday baarlamaanka ku jirto wixii laga gudaha baarlamaanka wixii ka dhacahu ansax wa boqol iyo dhowrka kale ayagoo ra'yigaas ka soo hor jeeda hadday bannaanka fadhiyaan codkooda waxba kama jiraan marka waxaan rabaa inaan idinku idin ogeysiiyo haddii baarlamaanka galmudug oo siddeetan iyo sagaalka afartan iyo shan qof ay dhex fadhiso afartan iyo shan xildhibaan ay dhex fadhiso wuxuu soo saaraahu sharci waxaa meelaha aan ka maqlayay baarlamaanka waa la yaraynaa labaatan xildhibaanaa ka baaqanaysa meeqaa ku harta baarlamaanka haddii labaatanu ka baaqato lixdan iyo sagaalaa ku haray waa saddex meelood laba meelood waxay ansixi karaan wax kasta oo waddankan galmudug oo ay u yihiin xildhibaanada ayay go-aan kasta ku gaari karaan marka yaan laydiin akhrinin waxaa nidaamka dalka oo aada u dhaarateen ka baxsan oo bannaanka ah waxaa kaloon rabaa inaan sheego galmudug afar sano iyo baraa u dhammaatay hadda waxay gelaysaa doorasho cusub caawa ma inaan faraxnaa oo baarlamaankii noo dhisan yahay oo aan madaxweynihi doonanno ma inaan faraxnaa mase waa inaan naxno waa inaan faraxno magaaladan dhuusamareebe caasimadda galmudug maxaa laga soo maray inay magaalo noqoto oo dowlad goboleedka galmudug xarunteeda ay noqoto waxaan rabaa inaan idiin sheego reer galmudug gaar ahaan reer dhuusamareebeedow markii berri dambe madaxweynaha la doorto khamiisa oo soddonka bisha tobanka february markay ugu yaraato afar mashruuc oo kan ugu yar hal milyan bar ay ku baxaysa ayaa la dhaqaajina suuragal ma tahay in la yidhaahdo laba madaxweynaha laga dhex dhisaa si aan waxba uga dhaqaaqin suuragal ma idinla tahay war waxaan noocaasa soomaaliya muddo dheeray ku soo jirtay dadyawgi kale waa ka soo ilbaxeen galmudugay ku soo hartee aan diidno waxaan noocaas war aan diidno haddaan aan diidin ummadihii kale waa ka harnay ma maqlaydeen maalin dhoweed boqol iyo saddex iyo toban milyan mase mase boqol iyo laba iyo toban milyan oo loo qaybinaa dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug miyaad ku arkayseen oo yaa keena haddaan dowlad laga dhisay ciddan ayaan waxba noola keenin ma dadkaanay u danaynaysaa war waxaasaan iska diidna waxaa dadka waa ka ilbaxeene aan diidna waxaan noocaas waxaan rabaa abwaaniinta saaxiibada ee yahay ahdaaye waxeer aan ka xigana culimmadii soomaaliyeed waxaan arki jirnaa iyagoo dadka u sharaf badan oo cid caawa haddoo wadaadku u soo hoydo xataa haddaysan xoola qabin hal neef haddoo u haray neefka loo qalo sida loo jecel yahaa culimmadas war culummo qoray sidata ma xamili karno nimanyo culummadii kitaabada sidatay oo hal neef ciddu hadday haysato loo qali jiraan u baahannahe culummo qorayna uma baahni culummo horumarka diidaysa uma baahni culummo sharafka ummadda dhaawacaysa uma baahni waxa noocaas ayaa nalagu nalagu qalbi culummada sharafta leh waxa laga rabo waxaa waaye horumarka dalka inay ka shaqeeyaan inay dadka diinta baraan in mustaqbal laga shaqeeyo war haddaan hadda inta qora qaadano dhuusamareeb dhexdeeda lagu dirno maxaa soo haraya waxba ma soo haraya waxba yaynaan kala gagambanin siyaasaddu ma aha khayaano siyaasaddu ma aha waxauahay isu cagajuglayn ma aha siyaasaddu ma soddon sanaan dowlad la-aan ku dhuminay ilmihii ku dhashay oo soddon jiraa caawa mustaqbalkooda lama yaqaan jaamacadihii ay ka baxeen shaqa male kuwa badday aadeen saybe intay yidhaaheen waa tahriibanay badaha ku dhammaaya ma soddon sano kadib aan kala xishoonaynaa asaan leenahay qofba say rabta ha yeel ma dhici karto taas dhibaato kasta oo ummaddan ay uga bixi karta dhibaatada iyo xoog kasta waa inaan gelinaa cid kasta oo waxuu ahay arrintaas ka soo horjeestaan waa inaan afdheerku annaga afaan leenna qora kuma shaqayno anaga baarlamaanan ka imid baarlamaankana afaa looga shaqeeyaa afkaynaan uga shaqaynaynaa cid kasta oo mustaqbalka ummadda inay hor istaagto damacdo waxaa axmed axmed ducaale geelle soo madaxweynihii galmudug maahanoo laba sanayo bar haysta markuu hadda xildhibaano beena ku dhaarinaa gaalkacyo muxuu kuwa u xukuma ugu shaqayn waay ma waxaasaa noola sheegaa asaa aqbalaynaa waana niman yaho aan tashanno reer galmudug baana la yidhaah xildhibaanadiinna halka fadhiya masiirka ummadda gacantiinau ku jiraa axmed cabdikariir siyaasiga inuu qof taageero ceeb maaha aniga oo idiin sheega baarlamaan labaatan sano ku jiray weligay ciddaan taageersanay lix bilood ka horaa la ogya xildhibaanada inta soo istaagay waxay ka cabsanayaan axmed cabdikaari aan dooraynaa inay yidhaahiin oo maxay uga cabsanaayaan maba ka cabsan karaan waa in ra'yigooda la ogyahay oo mujtamacu meeshuu rabo ay u codeeyaan axmed cabdikaariye haddaa ka cabsanaysiin hortaa kuwa doorashooyinka kaheraayo derbiyada fadhiyo aada marka madaxweynaha waa inaad doorataan si aan uga baxno dhibaatada hadda aan ku jirno maalin dhoweedaan markuu sharaxaaya ka sheegay xamar waxaan ku idhi afar dowladood nin la shaqaystay axmed cabdikaariyaa ka jira sheikh shariifow taariikh la yaqaan waayo cabdullaahi yuusufow shaqada soo bilaabay dekedda sheikh shariif waa ku xigay xasan sheikhaa ku xigay dowladda hadda socotaa ugu dambaysa wasiirka xoha howlaha guud wasiir dowlaha howlaha guud ka ah waxaa la rabaa waxaa waaye nin dowladnimada raba oo aan maalinba meel aadayn oo dowladda timaadba ku qanacsan waay berri dambo xataa hadday dowladdaani meesha ka baxda dowlad kala timaad dabeecaduu kula shaqaysta u leeh miduu dowladaha isugu bedeli jiro midba mar kula shaqayn jiro u leeh waa in la doortaa oo dooratiin adinkana saasaa idiin fiican waxaa kaloo rabaa inaan hadalkayga ku soo gebangabeeyo labadii kun iyo shan iyo tobankii markii galmudug la yegleelaayay aniga waxaan dhisaayey oo aan u rabay inuu madaxweyne naqdo axmed macallin fiq axmed macallin fiq hadda magaaladuu jiraa inuu imaqlahana waa laga yaaba axmed macallin fiqi nimankii cabdikariin dhisaayo hadda iga soo hor jeeda qaarkood iyo anigay ubaxaa isla jirnay lama qarin kara cad waana laga adkaaday dagaal waxaa la galay oo si habsamiya loo legdamoo dagaal siyaasadeeda waana laga adkaaday cabdikariin intuusan mikrofoonka ka deginaan u hambaliyey asaahir madaxweyne adaa madaxweyne io ah soo dhowoow maxaa looga cabsaday doorashadii saaseedoo galmudug uu geli jiray maxaa looga cabsanaa nimana derbiyaha falistay xildhibaanaana laga celishay waa cay yaa yaa xildhibaanada celi kara ma qofaa be qof bani aadanoo celi kartaa ma ninkaa sargiisi jaabka ku haystaan anuu celi karaa war ma laydin celi karaa waa adinka inta fafadhiye qof laydinka celinaa ma jira qof kasta oo musharaxa oo shahaadada soo qaadatay intuu tagtiin kala heshiiya masiirka galmudug iyo waxay uu qaban karto laakiin qof aan shahaadaba haysanin sida daaya xildhibaan inta jooga sheegaya oo gurigiisa jooga gurigaa laygu imaan waayo xaggaa laga dha yaa guri guryamaa laysugu tagaa waxa laysugu imaanaayo siyaasadaa la kala gadanaa siddeed biloodaa halka lagu hardamaayo gurigayga lama imaan iyo xagga lama dhicin waxaa siyaasad waa naqa waaye saaxiibbaday waxaan leeyahay gari laba nim kama wada qosliso ha soo tartameen weli murashaxnimadii waa furan tahay oo waa la sharaxi karaa xildhibaanaduna waa furan yihiin idinkuna qofkaad u aragtiin inay galmudug badbaadiya codka siiya ayaguna godadka ha ka soo baxeen galmudugna ha guulaysato aad iyo aadaa u mahadsanti